SBS Radio.
ibraahim baafo shirka amniga qaran ee soomaaliya ee madaxdu ay ku dhannayd si kooban waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee laysla gaadhay ee ka soo baxay maxaa ugu cadcaddaa shirkan amniga qaran saddexdii bilba mar la qabto ayaa markii ugu horeysay maxamed waxaa lagu qabtay baydhabo oo runtii ka baxsan caasimada soomaaliya dexdii shir amni qaranna ka horeeyeyna waxaa lagu qabtay sidaan la socoto caasimada muqdisho shirkana ay isugu yimaadeen dhammaan maamul goboleedyada gudoomiyaha gobolka banaadir iyo ra-iisul wasaaraha dalka iyo weliba hay-adaha amniga ee quseeya shirkan ayaa ka qayb galay labadii cisho ee ugu dambeysay shirka qodobo dhowr oo laga soo saaray oo laisku fahmi waayey ayaa markii dambe shalay garkii dambe la xaliyey saqdii dhexe ayaa warburteed shirka kasoo baxay kaas oo shirka gudihiisa agaasimaha warfaafinta madaxtooyada uu ku akriyey qodobada kasoo baxayna haddii aan kuusoo koobo waxaa ugu muhiimsanaa sidii laisaga kaashan lahaa amniga qaran ee soomaaliya taas oo micnaheedu ay tahay in la sameeyo ciidamo isku dhaf ah maamul goboleedyada iyo dowladda dhexeba kuwaas oo ka turjumaya siday usugi lahaayeen amniga islamarkaana ay uga sitayn lahaayeen xarakada al-shabaab meelaha dalku ay ka haysaan dhanka kalena waxaa lagu heshiiyey in la qeybsado kheyraadka dalka tusaale waxaa qodobada warmurtiyeedku kamid ahaa dekedaha dalka saamiga soo gala sidii lagu qaybsan lahaa oo laisku afgartay iyadana saba socoto dekado badan ayaa dalka ka jira oo dakli badanna kasoo gala waxyaabaha kale laisku fahmay waxaa kamid ahaa sidii loo sameyn lahaa ciidamo isku dhafa police iyo militariba ay u yeesho dalka oo laga kala keeno dhammaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe
ibraahim baafa maadaama shirka uu amniga shirka amniga qaran uu ahaa muddona lasoo qabanayey marar badanna haddaan dhanka amniga aan ku horeyno siyaasadda kaga horeyno laga hadlayay isku dhafka ciidamada iyo midaynta ilaa iyo aminkana aan wax tallaabo a la qaadin wax cad miyaa jira oo haatan lagaga gudbay ka hadalkii oo la taaban karo qodoba
ha wax sida uu madaxweynaha uu sheegay maadaama isagu yahay gudoomiyaha shirkan in shirarkii hore ee qaarkood qodobo laga soo saaray run oo aanan lasii tixraacin intaas ay kamid tahay caqabadaha keenay in dalku weliyi dib u dhac uu ku yimaado hase ahaatee hadda qodobada laisku raacay waxaa la qabtay muddo saddex bil gudaheeda lagu dhaqaaqo oo laga howlgalo wixii laisku afgartay xalay arrinta ugu weyn oo iyadana warmurteedka laga soo saaray oo laisku afgartay oo dadkuna ay dhagaha u raaracinayeen iyo beesha caalamkuna waxay ahayd qaabkii dalka loo gaarsiin lahaa doorasho qof iyo cod taasoo laisku raacay in qaabka xisbiyada doorashada labada kun iyo labaatan loo dareeri doono islamarkaana qodobkaas shaqadiisu hadda ay bilaaban doonto sidii dalkan ay uga dhici lahayd doorasho qof iyo cod
dhinaca kalete waxaa muuqata iyadana mid la mida dhanka siyaasadda haddii loo yimaado arrimaha khayraadka qaybsigoodu inuu cinwaan weyn ka ahaa kulankan maxaa hadda aad taaban kartaa si gaara oo iyadana laysula meeldhigay
runtii warmurtiyeedku waxaa kamid ahayd lasoo saaray qodobkiisa kheyraadka markii la yidhaahdo in la qaybsado dabcan dakliga ugu horeeyo sida fur maxaa la yidhahdaa dekadaha dekeda bosaaso oo kale dekadaha kale ee dalka uu leeyahay kheyraadka soo gala in la qaybsado dowladda dhexe saamigeeda ay qaadato dowlad goboleedkaasina uu saamigiisa qaato marka taasna waxay ahayd mid markii hore laisku mari waayey qodobadii ayay kamid ahayd laakiin hadda waa laisku afgartay qaabkay u horgelaysana dabcan waxaa loo sameeyey guddi farsamo oo arrimahaasi dabagala
midda kale iyadana dastuurka isagana in la dhammaystiro weliba labada kun iyo sideedda uusan dhaafin ayaa ka mid ahayd qodobada la soo saaray ma ku muuqataa in la fulin karo markaad eegto qaabkii looga wada hadlay iyo wixii lagu heshiiyey
ha dabcan dastuurka qeyb weyn ayuu ka yahay in sanadkan labada kun toban iyo sideed la dhamaystiro haddaan dastuurka sanadkan la dhamaystirinna waxaa meeshaasi dib u dhac ku imaan kara doorashadii qaabkii loo jiheeyay ahayd qof iyo cod in la gaarsiiyo dalkan wasiirka dastuurka oo halkaas fadhiyey oo runtii isagana warbixino ka bixiyey heerka uu marayo iyo tallaabooyinka la qaaday muddadii dhoweyd waxaana laisku afgartay iyadana in dastuurka qoraalka ah lasoo dhamaystiro sanadkan inta ka hartay
waxaa kaloo iyadana ka muuqatay ibraahim baafo war murtiyeedka soo baxay lafahantiisa arrimaha ku saabsan federaalismka in weli ay jiraan waxyaabo looga baahan yahay in laga heshiiyo oo ay ka mid ahayd in la dardar gelinayo sidii awoodaha loo qaybsan lahaa maadaamaay muuqatay marar badan hogaamiyaalka dowlad goboleedyada iyo sidoo kaleete dowladda federaalka madaxdeedu inay marar badan siyaabo kala duwan ay xaggaasi ay iskaga dhacayeen wax hadda cadcad oo la kala saaray amaba qorsho ah oo soo baxay ma jiraayo halkaasi laga soo saaray
wax walbo maxamedow in federaalismka la gaarsiiyo dalka ama in horey loogu dhaqmo oo horey loo sooqdo wax walba xandaab ku ah amniga qaran ee dalka oo weli aan sugnayn marka marka hore waxaa laisku raacay in amniga la sugo oo dalka guud ahaantiisa gacanta dawladda dhexe uu soo galo markaas kadibna waxaa la ballaarin karaa qaabkii federaalismka waa fahmi kartaa qof iyo cod markii la leeyahay waa doorasho xor ah oo qofka muwaadinka soomaaliyeed uu codkiisa dhiiban karo taasina waxay u baahan tahay inuu haysto amni iyo xorriyad uu codkiisa ku dhiiban karo sidaa daraaddeed wax walba markii laisku soo daro sida saddexda qodob ee shirkan loogu doodayayba ay ugu horreyso amniga qaran ayaa laisku raacay in marka hore muddo saddex bil gudaheeda wadooyinka muhiimka ah tusaale xamar ilaa ay baydhabo in la furo iyo meelaha kale ee xiran oo aan lasaga gudbi karin
ibraahim baafo hawsha kale iyaduna u muuqatay inay ka maqnayd warmurtiyeedka iyo wadaxaajoodkaba beryihii dambe waa kii ay dabcan dhanka siyaasadda ayna soo galaysaa madaxda federaalka iyo madax dowlad hogaamiyaalka ama madaxda dowlad goboleedyada inay isku khilaafsanaayeen arrimihii khilaafku ka yimid ee dhanka khaliijka ah taa ma sideedaa laisaga indhalaabay mase waxbaa laga hadlay oo waa lasoo qaaday
arrimahaas lagama hadlin shirkuna kuma aysan quseynin dabcan waana arrin iska caadiya oo aanan quseynin shirkan waayo shirkan siyaas saddexda arrin looga hadlay amniga iyo siyaasadda iyo qaybsiga siyaasadday soo gelaysaa waa run laakiin shirkan ma aynan quseynin dowladduna sida ay sheegeen mowqifka dowladda dhexe ay qaadatay ayaa ay ku gowracan yihiin maamul goboleedyaduna inkastoo sidaa la socotada ay jirtay kisad ahayd in dowladda imaaraadka maamul goboleedyada qaar ay la furteen haddana arrintaasi lagama hadlin lagumana isku soo qaadin
ugu dambeynta waxaa yar muuqatay warmurtiyeedkani inuu yaraha daahay oo waxbaa qodobaa la isku mari waayey maxaad taa nooga ifin kartaa
dabcan waa sidaa sheegtayba qodobo qaar ayaa laisla mari waayey oo shirar gooni gooniha laisla qaatay oo ilaa habeenkii shaq dhexe laisla gaaray oo subaxii dib u dhac ku yimid maalintii la rabay in shirkaan lasoo gabagabeeyo oo shalay subaxdii hore aheyd oo laisla mari waayo oo xataa saddex habeen lagu hoyday magaalada baydhabo waxaa keenaya qodobo dhowr ah oo muhiim u ah inay isla fahmaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe kiina wakti badan iyo iyo dadaal badan kadib ayaa la xiliyey sidaas ayaana warmurtiyeedkan lasoo saaray waxaana la rajeynayaa in warmurtiyeedkan uu dhaqan galo uusan noqonin warmurtiyeedyadii horey uu soo bixi jiray shirarkii lagu qaban jiray magaalada muqdisho
aad ayaad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa ibraahim cumar baafo oo aan khadka telefoonka isagoo muqdisho haatan soo galay kana yimid dhankaas iyo baydhabo iyo shirkii goobta ku soo dhammaaday oo aan khadka telefoonka ku wareysanaynay Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.